ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane jabriil cabdirashiid xaaji cabdi ayaa maanta daafuray shir heerkiisu sarreeyo oo lagu falanqeynayo saameynta dhaqaale ee xulashooyinka qaabdhismeedka dastuurka jamhuuriyadda shirweynahan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka qorsheynta soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beenabeena wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xasan macalin cali agaasimaha guud arrimaha daqliga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya faysal maxamed xaashi hogaanka guddiga dhaqaalaha qaranka iyo marsharaf kale xogayaha joogtada ee wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya faysal aadan xasan iyo agaasimaha guud arrimaha daqliga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya faysal maxamed xaashi ayaa ka warramaya ahamiyadda shirkan maanta kulankan isaga ay highlighter forumka wuxuu ku saabsan yahay xiriirka dhexe dhaqaalaha iyo dastuur sameynta hadba xulashooyinka iyo joyceska aan samayno ee dastuurka wuxuu saameyn ballaaran ku leeyahay dhaqaalaha waddanka dhaqaalahuna de wuxuu faro u yahay dowlad diska wuxuu faro u yahay wax walba oo runtii aan rabno inaan dhaqaajino wuxuu saameyn ku leeyahay ammaanka wuxuu saameyn ku leeyahay xasiloonida iyo kala dambeynta dalka dowladnimana lama dhisi karo haddii aanan dhaqaala aanan wanaagsan oo waddanka adeegyadii bulshada loo baahnaa aan la samayn taa marka shirkan muhiimad gaara wuxuu ku leeyahay ah inaan runtii iska warsanno xiriirka ka dhexeeya soomaaliya ma aysan bilaabin wax meel cidlah kama bilaabayso dunidan aan ku xeerannahay qaabab kala gedisan ama xanaan federaal oo kala gedisan iyo waddamada kala gedisan ay ku dhaqmaan iyadoo la dhiirigelinayo in waddanka kaabayaashiisa dhaqaalaha si isku mid ay u kobcin karaan so marka statekaasi uu infarsare jirkiisa u develop garayn karaa kan looga develop garayn karo taliseerka dowladda dhex samayn karto mabaadi'da laga duulaya iyadoo ka mid tahay in lagu saleeyo wadaagga khayraadka dalka iyo sidoo kale iyada oo dixda lagu darayo bixinta deymaha dibadda ee dalka lagu leeyahay iyo qarashaadka ka dhashay oo dabcan dowladda federaalka maadaama ay mas-uuliyaddaas qaadatay hadhow inay ka turjunto khayraadka wadaagga maadaama mas-uuliyaddiida ay bixinta dowladda federaalka ay saaran tahay revenue assignmentska markii la sameynaya ama khayraadka wadaaggana ay noqotay inay arrintaas reflectionkaas inay ka muuqan karto wadaaggaas wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xasan macalin cali wasiirka qorsheynta soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beena beenah iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya jabriil cabdirashiid xaaji cabdi ayaa si wada jira u bogaadiyey shirkan waxyaabaha qolaada la yidhaahdo saboolnimada jahliga dhammaantood waa ikhtiyaaraad waa joyces annaga aan dooranay waayo saboolnimada annagaa dooranay jahliga annagaa dooranay colaadaha annagaa dooranay waxaan sidoo kale beddelkeeda aan dooran karnaa aqoonta nabadda horumarka ayaan dooran karnaa aan ku beddelan karnaa marka fursaddaasna waxaa na siinaya dib u eegisa dastuurka oo socota ayaa na siinaysa dabcan dowladdan ama xukuumaddan dan qaran waxay gudaha u gashay arrimaha lafdhabarka u ah dhismaha dowladnimada soomaaliya haddaan maanta dhisno dowladnimo structurally faulty ah oo aanan dhismaheedu uusan sax ahayn khiyaaraadka amase joyceska aan samaynayn uu khaldan yahay wax aan waarin inaan dhisno ayaan ayaan khatar ugu jirnaa marka sidaas waaye arrimahan oo aada iyo aada runtii xasaasiga u ah aan loo baahan keliya maahane essentialka ah oo waajibka ah waa inaan dooranno xulashooyin sax ah waxaa la dhahaa faqriga ama povertiga ayaa dhibaata nagu hayo bulshadeenna soomaaliyeed boqolkiiba konton iyo afar ayaa leebelka saboolnimada lagu sheegaa kontonkii qoys oo soomaaliyeed labaatan iyo toddoba qoys oo ka mid ah ayaa sabool ah ama faqri ah oo macnaheedu ay tahay ma kari karaan maalintii cuntada ku filan inay soo iibsadaan ama dhaqaalaha soo gala kuma filna waa waa macnaheeda annaga qorshaha sida looga bixi karana dalka arrimahaas horumarna loo gaari kara faqrigana looga bixi karana dowladdeenna ama xukuumadda khaasatan dan qaran waxay leedahay qorsho isbeddelka qaranka la dhaho ama national transformation plan waa qorshihii bedelay qorshihii horumarka qaranka ee labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun labaatan iyo afarta oo bilowday sanadkan shan iyo labaatan sanadkii dhan ee lasoo dhaafay aan ka shaqaynayno dad badan oo halkan fadhiya qayb ka ahaayaan dastuurka inaan dhamaystirno waa waa mandate dowladdan ay leedahay oo ay sharci u leedahay waana ballan qaadaynaa inaan dhamayno haddii ilaah yidhaahdo lixda doctor iyo shan doctor oo kale haddii ilaah yidhaahdo waxaan u malaynayaa in siyaasiyiin hore oo ka mid ah dalkan inay inaad maqasheen iyagoo codsanaya in dib loogu dhigo si ay markay hadhow u yimaadaan ay iyagu u dhammaystiraan taasna orax saxe maahan dabcan xukuumadda hadda joogta ayaa mandate u leh ayadaan dhammaystiri doonta haddii ilaah yidhaahdo runtii waxaan aada ugu mahadcelinayaa khubradii kasoo shaqaysay oo saaxiibkay xildhibaan hore cusmaan uu ka mid yahay ee aada runtii barnaamijkan u fahansanaa aadan ugu mahadinayaa iyaga iyo wasiirka ganac wasiirka dastuurka iyo arrimaha wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka iyo khubaradiisaba oo kasoo shaqeeyay barnaamijkan shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee lagu falanqeeyo saamaynta dhaqaale ee xulashooyinka qaabdhismeedka dastuurka jamhuuriyadda waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya